asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinta murtida maanta ee badanaaba aan ka soo xullo xubnaha afka hooyo iyo qaybahooda kala duwan waxaana xubinta aanu ugu talagalnay dadka afkan ku hadla aynu ku hadlayna ama fahmayaye inay wax uun ka faa'iidaan haba ahaato hal eray oo keligii amaba ha ahaato laba eray oo si dadban ay fahamkooda u qaataan amaba ha ahaato haddii la hay-admayo isla xubinta lafteeda oo u anfacaysa sheeko gareed ama haddii eebaeedmo sheeko xujood sheeko tilmaameed sheeko digniineed iyo sheekooyin kale oo aad iyo aad u fara badan dhinacii laga eego si aad u ogtihiinba dhegaystayaal waxaa jira markii laga hadlaayo xubnaha ama murtida ay soomaalidu wax isugu tabiso ama habka wax la isugu gudbiyo ee habmurtiyeedka noocyadiisa fara badan waxaa jira qaybo kaaga digahaya dhaanka bakhaylnimada fulaynimada ceebsheegnimada waranwarhownimada iyo waxyaalo kaloo fara badan oo dhinac kasta oo dhaliilo kaaga imaan karto laga yaabo inay wax un kaaga sheegaan qaybaha farada badan ayaan kolba qayb ka soo xullaa annaga oo rabnaa bal dadka soomaaliyeed inay dhaadhacdo xajada laga hadlayo xubinteenan murtida maantana waxay xumbaarsan tahay dadku inuu yahay wax undaaq marka lagu leeyahay wax undaaq sida xooluhu ay wax u daaqaan ama ay cawska u cunaan ama doogga u daaqaan oo kaleento ayuu dadkuna sheekooyinka nolosha iyo qaybahooda kala duwan isna u daaqa waxaa la yidhi oo maaragtay sheekada miiska inoo saaran ay tahay dadku waxaa weeye saddex daaq saddexda uu daaqayaaye waxaa weeye oo loo kala qaybinhayaa saddex qaybood oo midba ay weji gooni ah leedahay qaybahaasoo sida ay xooluhu wax u daaqaan oo kaleenta iyaga laftooda loo daaqo waxaa la yidhi dadku waa saddex daaq waa xandaaq xalaal daaq iyo xaaraan daaq dadku waxaa la yidhi waa saddex daaq waa xandaaq waa xalaal daaq waa xaaraan daaq saddexdaa qaybood oo kala duwan ayaau dadku daaqa waana qaybaha kala duwan ee nolosha iyo jidadka ay u marahayaan sida hadalku u dhacay waxaa lagu yidhi dadku waa xandaaq xaaraan daaq iyo xalaal daaq waxaan u malaynhayaa xanta lafteedu inaynu isku wada raacsannahay inay qayb xaaraanta ka mid ah tahay sidoo kaleento xaaraanta lafteedu inay qaybo kala duwan oo xantu ay ku jirto leedahay iyo xalaal daaq oo ah waxyaalihii ilaahay jideeyey ama waxa laynoo ogol yahay keli ah dadka quuta ama daaqa ee aan beenta shaqo ku lahayn ee dhaca shaqo ku lahayn ribada shaqada ku lahayn iyo waxyaalaha la midka saddexdaas qaybood ayuu dadku daaqa ayayna leedahay xubinteennan murtida maanta waxaa weeye dadku saddex daaq waa xandaaq xalaal daaq iyo xaaraan daaq saddexdaas qaybood oo kala duwan ayuu dadku daaqa ilaahay haynaga dhigo qaybaha xalaasha keliya daaqda maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaan dhahaynaa haad habeennimo kacay naftiisaa halis gashay habeennimo haad kacay naftiisaa halis dareentay sababtoo ah hadduuse haadku uusan halis dareemin ama naftiisu ayna halis gelin habeennimo geedka uu saaran yahay kamaba duulo